Iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Goolwade oo ku yaala xaafada Goolwade ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka mid yahay xarumaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Kismaayo kaas oo ay wax ka bartaan arday badan Cabdiraxmaan Cali Bootaan maamulaha guud ee iskuulka Goolwade ayaa inooga warbixiyay xaaladda guud ee waxbarashada iskuulka iskuulka Goolwade wuxuu ka kooban yahay dugsiga hoose dhexe iyo sare way kala duwan yihiin marka heerarka maadooyinka lagu qaato dugsiga hoose dhexe waxaa lagu qaataa ilaa sideed maado dugsiga sarena waxaa lagu qaataa ilaa labayo toban maado lagu qaataa waa su-aal aad u fiican runtii dugsiga Goolwade waxaan dhihi karaa waa mid ka mid ah dugsiyada ay ka shaqeeyaan macalimiinta Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland ee waxbartay macalimiinta markii ay baahi macalinimo soo baxdo waxaa loo fiiriyaa khibraddiisa aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa inta badanna waxaa la mariyaa nidaamka shaqaalaysiinta dugsiga iyadoo lasoo xaysiiyo kabacdina ay codsiyo keensadaan macalimiintu dadkii codsiyada keensadayna la kala xulo imtixaano heerar kala duwan oo ay ka mid tahay qoraal iyo mid afkaana laga qaado marka ugu dambaysana macalinka la tijaabiyo oo la geeyo kalaaskii intaas oo broses macalinka ka gudba ayaana maarata la qaataa inta badanna shuruudaha ku xiran si macalinku uu halkan wax uga dhigo oo macalin uga noqdo waa inuu ugu yaraan haysto heerka koowaad ee maaragtay jaamacadda ama waxa loo yaqaan digriga barnaamijkaas runtii wuu ka jiraa dugsiga barnaamijka quudinta wuu ka jiraa dugsiga waxaana naga caawisa oo arrintaas ayada ah maaragtay gacan ka geysata hay-adda w f b iyo wasaaradda waxbarashada jubbaland waxaan sanadkii lasoo dhaafay uu dugsiga kusoo biiray barnaamijkaas oo dugsiyada horey uuga jiray kamid ma ahayn runtii aad bayna ardayda uga faa'iidaysteen oo ardayda danyarta ee marka hore laga yaabo inaysan haysanin maaragtay cunto ku filan oo ay maaragtay u adeegsan karaan si ay wax u bartaan aad buu arrintaas u saaciiday waan uga mahad celinaynaa runtii wasaaradda waxbarashada jubbaland iyo hay-adda w f b maamulaha ayaa sidoo kale sheegay in maamulka iskuulka Goolwade macalimiinta iyo sidoo kaleeto ardayda wax ka dhigtay iskuulka Goolwade oo iskaashanaya ay gargaar gaarsiiyeen dadkii ay soo barakiciyeen fatahaadihii iyo daadadkii isku sidkanaa waa mahadsan tahay waa su-aal aada u qiimo badan dugsiga Goolwade aad baan ugu faraxsannahay runtii in wixii karaankeenna aan awoodnay aan kaga qayb qaadanno dadkaas soomaaliyeed ee walaalaheena ee soo barakacay ee runtii xaaladdii fatahaadaha ee u dambeysay kasoo barakacay guddiga ardayda iyo macalimiinta iyo maamulka iskaashanaya waxaan sameynay gurmadkii ugu horreeyay oo noociisa ah oo dugsiyada degmada kismaayo iyo jubbaland guud ahaan ay sameeyaan waxaan iska soo aruurinay dhar maaragtay aan ugu talagalnay in dadkaas aan ugu tabarucno walaalaheena runtii abaarta ay saameysay fatahaaduhu mana ahan markii ugu horreysay dugsiga goolwade runtii wuxuu ahaa mar walba dugsi waxyaabaha culus ee yimaada ee masiibooyinka ka qayb qaata sida fatahaadaha oo kale fatahaadihii hadda ka hor dhacay sida tii beledweyne oo kale ama gad oo kale horey ayaa jirtay inaan kaalin uga qaadanay oo aan mar walba ahayn ardayda iyo maamulka iyagoo isku duuban inaan waxyaabaha noocaas oo kale ah aan wixii aan karna ka geysano fikirkaas markii ugu horreysay hal abuurkiisa waxaa iska lahaa guddiga ardayda dugsiga goolwade ayaa iska lahaa oo runtii fikirkaas soo hindisay annaga ka maamul ahaan markii arrintaa ay noo soo gudbiyeen oo inala kaashadeenna waa ku bogaadinay kaalin iyo gacanna waan ka geysanay sidii loo aruurin lahaa sidii dadka loo gaarsiin lahaa iyo sidii loo qaybin lahaa intaba si kastaba ha ahaatee iskuulka Goolwade ayaa ahaa iskuulkii ugu horreeyay oo ku yaala magaalada Kismaayo kaas oo gargaar bini'aadanimo gaarsiiyay dadkii ku soo barakacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo